madaxweynaha maraykanka jo biden iyo dhiggiisa ruushka valadimir putin ayaa ku kulmay maanta arbacaheed magaalada geneef ee xarunta dalka switzerlan waa markii ugu horreysay ee labadan mas-uul kulmaan tan iyo markii uu biden xafiiska la wareegay madaxweynaha ruushka putin ayaa hor yimid goobta shirka labada madaxweyne ayaa isgacan qaaday oo erayo kooban isweydaarsaday iyagoo sawiro loo qaaday roogga cas ee bannaanka shirka markii ay joogeen sidii la filayey midkoodna ma uusan hadlin midkoodna kama jawaabin su'aalo ay ku tuurtuurayeen wariyayaashu markay isgacan qaadeen kadib waxay galeen qolka ay ku shirayeen kulan saacada qaatay kadib maxamed colaad xasan ayaa haddaba shirkan iyo waxaa laga filan karo ka waraystay mustaf bashiir xaaji goobdoon oo wariye ah kuna nool dalka switzerlan shirkaasina isha ku hayey colaada waa mahadsantahay magaalada jineefa ee dalka switzerlan ayaa iminka waxaa ku kulmay labada madaxweyne putin iyo madaxweynaha dalka maraykanka biden waxaana ku soo dhoweeyey oo furay shirkii madaxweynaha kaltanka switzerlan barmalen wuxuuna u rajeeyey shirkan inuu ka soo baxaan dunida caalamka ay xiiseynayaan iyo nabadda waxaa la filayaa in madaxweyne putin iyo biden ay bilaabi karaan wadaxaajood cusub oo horseeda inay ka wada hadlaan macluumaad labada dhinac quseeya iyo caalamkaba waxaana inta badan diiradda ku saari doonaan ayaa la leeyahay arrimaha afghanistan libiya syriya iyo murinka barnaamijyada nukliyeerka ah ee ka dhexeeya iiraan iyo kuuriyada waqooyi waxaa shirka ku weheliya biden iyo putin labada wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka lofrof iyo xogayaha arrimaha dibadda ee bilinkan saxaafadan waxay sugayaan bal waxaa ka soo baxa maanta mustaf shirkan meesha uu ka dhacayo iyo jawiga magaalada jeneva sida uu yahay dalka switzerland iyo magaalada jeneva waxay caan ku ahayd xilliyada siddeetamaadkii iyo bilowgii sagaashankiiba inay inay martigelido shirar badan oo adduunyada la iskugu keenayo dalka switzerland wuxuu magac ku lahay xagga arrimaha neutralka iyo dhexdhexaadka dunida marka waayadihin dambe shirar noocaas ma dhicin waxaana ugu dambeeya ayaa leeyahay dhowr siddeetankii marka shirkan maanta wuxuu u ahay sumcad dalka switzerland inay ku soo dhoweeyaan mar kale in labada madaxweyne ee adduunyada ugu quuda weyn maraykanka iyo ruushka waxaana laga filayaa rajo weyn ammaankana aad ayaa loo adkeeyey ilaa iyo shalay iyo maanta waa gartay marka hadalhaynta saxaafadda ama warbaahinta dalka switzerland iyo caalamka markaad fiiriso maxaa laga filayaa shirkan labada madaxweyne oo ka soo baxaan waxaa laga filayaa labada madaxweyne inay horta bilaaw shirka wuxuu bilaaw u yahay inay mar kale inay mar kale ay kulmaan madaxweynaha ruushka waayadan dambe dibadaha oo uma safri jirin marka madaxweynaha madaxweynaha maraykanka asagana xilka qabtay waxay u tahay bilaaw fiican inay labada madaxweyne ay kulmaan ay ka wada hadlaan arrimaha caalamka iyo weliba dhibaatooyinka laga soo sheegayo bariga dhexe marka rajo fiican ayay ka qabaan saxaafaddana waxay rajaynayaan inay ka soo baxaan warar oo oo la rajaynayo inay hore usii socdaan arrimihii xiriirka ruushka iyo maraykanka oo waayadan dambena gaabis ku jiray balse sida lasoo sheegayo lama filaayo in shir jaraa'id ay wada qabtaan labada madaxweyne laakiin waxaa la sheegayaa qaar ka mida kremlenka oo la hadlay saxaafadda waxay sheegeen inay dhici doonaan laba shir jaraa'id oo kala duwan oo labada madaxweyne ay kala qaban doonaan
kaasi waxau ahaa wariye mustaf bashiir xaaji goobdoon oo u warramayay wariyaha v o e da maxamed colaad xasan